kadib markii uu karkaar ka jabsaday webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ayaa waxaa istaagay inta badan dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada inta badan waxaa albaabada loo laabay goobaha ganacsiga xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyne qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne oo la hadlay raadiyo beerlula ayaa ka waramay saameynta ganacsi oo ay fatahaada u geysatay marka hore magaceedaan ku bilaaba magaceedu waa axmed maxamed waxaan ka mid ahay ganacsadada magaalada beledweyne waxaa nagu soo fatahadiyey webiga shabeelle ganacsatadadii iyo dukaamadkii iyo wixii furnaay wax dhan waay xiran yihiin albaabaha bay u xiran yihiin wax la qabtana ma laha hadda waa kaasa in dowladda waxaan ka codsanayaa in ay webiyada meelaha oo waxyaalaha ay ku fatahadaan ay dhisaano bulshadana waxaan ugu baaqiyaa meelaha oo daadadka iyo webiyada ay ka dhow yihiin in ay ka fogaadaan yaa saameyn nagu yeeshay goobaha ganacsiga dhan waaya xirmeen khasaarana waa noo geystay raashinkii waa daadkii baa naga qaaday bakhaarada dhan biyi daad baa galay marka waxaan waxaan ummadda oo soomaad waxa oo baaqaya sanad walba gobolka hiiraan sanad walba biyi baa imaado sidii laa hortag lahay ayaan ummadda soomaaliyeed oo baaqaya bismillaah magacayga waa xasan cabdi waxaan ka mid ahay ganacsada ku nool magaalada beledweyne waxaa saameyn iigu yeeshtay fatahaad wiil shalay lagu sameeyey ganacsatadii wixii dhan waa ay xirmeen sanad kasta marka uu fataha webiga shabeelle waxaa ku hanti beela ganacsatada magaalada beledweyne iyagoo alaabtooda ay qaar ka mid biyaha ay qaadaan